wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ammaanka ee gobollada dalka guud ahaan iyo weliba xanaanka ay u mari doonaan maamul u samaynta deegaanada dhowaantan laga xureeya al-shabaab marka ugu horreysa mudan wasiir aan ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiye waxay tahay waxaa jirta maamulkii ugu dambeeyey madaxweyne sheekh shariif mararkii ugu dambeeyey ee weliba ololaha doorashooyinka ay socdeen inuu magacaabay gobollo iyo degmooyin fara badan gaar ahaan degmooyinkaoo kale inay aada u badnaayeen maxaa qiimeyna oo ay heli doonaan maamulkaasi maadaama xilli kala guurana la magacaabay sharciyan ma jiri doonaan mise isbedelaad ku sameyn doontaan arrin arrintaas ayada ah golaha wasiirada iyo baarlamaanka ayaa ay kulley u taallaa markii maamulada marka la sameeyo xeerarka iyo shuruucda gobolada iyo degmooyinka ayaa un gobola xeerarkaasi ayaa nidaamin doona yaa degme ah yaan si degme ahayn yaa gobol ayaan gobol ahayn xeerarkaas ayaa nidaamin doona oo shuruudahaas xeerkaasi uu dhigi doono nuucu noqon doontaba ayaa degmada loo fiirin doonaa gobolkana loo fiirin doonaa marka xeerarkaasaa nidaamin doona waxa hadda aan ka hor dhici kara ma aha wasaaraddaadu waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu shaqada adag marka ay timaado howlaha horyaalla ee ammaanka iyo arrimaha gudaha waxaa jira musuq maasuq la sheegay in lagu sameynayo baasaboorada soomaaliga oo qaarkood la siiyey dad la sheegay inay dembiilayaal yihiin sida lagu xusay warbixintii hay-adda la socodka cunaqabateynka hubka ee soomaaliya eritrea ee monitoring group ilaa iyo hadda ma u howlgashay inaad arrimahaasi wax ka qabato welise ma jirtaa dhibaatadii
intaan hadda aniga wasaaradda wasaaradda aan imid arrintaas ayada ah ama guud ahaan hay-adda socdaalka iyo baasboorada aad iyo aad baan runtii dabagal iyo kormeer iyo hubin aad u tira badan ayaan ku sameeyey waxaanan soo taabtay in baasboorka soomaaliyeed uu yahay baasboor laisku hadleyn karo qaabka iyo proce processka iyo procedureka uu maraaho procedure aad iyo aad u adag oo qof maaragtay si sahlan ku qaadan kara runtii aad iyo aad u adag tahay gacan kuheyntiisana ay aada u adag tahay ayaan aad iyo aada usoo taabtay waxaan aada u aaminsanahay in baasboorka soomaaliya uu yahay baasboor iyo documenti la isku hadleyn karo lehna dhamaan dhammaan systemkii baasboor caalami u lahaayo uga leh
dhanka marka la fiiriyo waxyaabaha aadka looga hadla waxay tahay dhanka lacagaha daqliga kasoo xaroodoo kale dhinaca daqliga ka waran baasboorada
dhinaca daqliga akoon dawladda ay leedaha lacagta lagu shubaa akoonkaas dawladdaana laga maamulaa akoonkana waxaa isla ma waxaa waxaa ku baxaa saxiixa wasiirka maaliyadda ayuu ku baxaa marka dhinacaas wax problem iyo mashaakil ka jira ma laha guud ahaana dee mar walba howl kasta oo jirtaa waxay u baahan tahay horumarin iyo in kor loo sii qaado maaragtay hawsheedii iyo howlgudubkeeda in kor loo sii qaado howl kastaana sidaa ugu baahan hawsha hadda baasboort keliya ku xiran ma aha anagu de waxaan iska nahay dal curduna oo burburay dal curdun oo burburan waa iska dareemi kartaa howlihiisu mar walba maaragtay laguma lama barbar dhigi karo dalalkan aadkii aadka muddo eerna soo dhisnaa burburkana uusa gaarin aadna u horumaray loma lama barbar dhigi karo marka aan aad waxaan u aaminsanahay meelo badan oo annaga howlaha naga ka mid ah haddii loo qiyaaso dal labaatan sano burbursanaa ma xumin baan aad iyo aad u aaminsanahay inaan aada u roornahan isleeyahay mudan wasiir marka la fiiriya hadda howlaha ammaanka dhinaca ammaanka oo kale magaalada muqdisho waxaad moodaa in goobo ay ciidamadii dowladda joogaan amaba ay ka dhow yihiin in mararka qaar ay dilal ka dhacaan dilalkaasna dadkii geysta aan la soo qaban mararka qaar eedda waxaa la saara hay-adaha nabad sugidda ama ciidamada booliska ama kuwa dowladda ee meesha ka dhow in tallaabadii ay ahayd inay markiiba qaadaan aanay qaadaynin oo kale ama aanay wax wada shaqeyna la lahayn bulshada eedahaasi sidee u aragteen adinka
walaashay runtii waxaan isleeyahay ciidamada nabadgelyada qaybahooda kala duwan ee qaranka intii karaankooda iyo awoodooda ah oo waxqabad runtii inay qabteen anigu aada u aaminsanahay mararka qaar waa jiraan sax dhacdooyin dhaco aadna waxaan u aaminsanahay dhacdooyinkii dhici jiray inay aad marba marka ka dambaysa aada usii yaraanayaan arrintan ah dadkii falalka mar walba geystaahi lama qabto hadda taas insha allahu tacaala marxalada soo socotay in isbedel ka dhici doonaan umalaynaya haddaba waataanku lahaa madaxweyne shalay dadkii geystay dhacdada waa la qabtay muqdisho laftirkeeda dad badan oo dhacdo geystay iyo madad dilay ama waxaas waa waa la qabtay marka ani waxaan isleeyahay isbedel baa jira oo maaragtay howlgudubka iyo iyo shaqada hay-adaha security-ga ama amniga uxilsaaran ay ay wadaan qorshayaalka aan rabno waxay tahay inaan ciidanka booliska iyo ciidanka nabadsugidaba aan aada iyo aad aan u tayayno haddii ahaan lahayd xagga xirfadooda xagga tababaradooda xagga qalabkooda inaan aada iyo aad u xoojino iyo haddii ahaan lahayd waxyaalaha kala duwan ee nabadsugidda in aan isku xirno oo ay howlguudkooda iyo shaqadooda iska warqab xoog badan ay yeeshaan in xeerar cusub aan u samayno waxyaabaha kale oon aada iyo aada rabno inaan nabadda kor ugu xoojino kor ugu qaadno waxaa ka mid ah in dhacdo kasta oo dhacda gaar ahaan dhacdooyinka waaweyn oo nabadgelya xumada kikeenaya in qof walba uu mas-uuliyaddiisa hadda meesha ay joogto uu ka qaato oo qof walba uu dareemo inuu mas-uul yahay haddii gaalis uu ku yimaado shaqadiisa iyo mas-uuliyaddiisana in lagula xisaabtamayo inuu dareemo marka arrimahaas oo dhan baan rabnaa in qeyb weyn ay ka qaataan in heerka nabadgelyo xumi ama heerka nabadgelyada ay jirto sidii kor loogu qaado lahaa ilaa marka dambe waaa soomaaliyeed uu ka dareemo nabad iyo kalsooni uu isku halayn karo ilaa uu ka dareemo waxaa jira ciidan ka socda amisom oo booliisa inay joogaan magaalada muqdisho sidee ciidankaasi ula howlgalaan ciidamada kale ee booliska ee soomaaliyeed ma taliska amisom ay hoos tagaan mise wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos imaanayaan maadaama ay yihiin ciidan ammaankii gudaha ka shaqeynaya
ciidankaas ciidan marba yimid welina howlgaladooda iyo falgalkooda aad waa bilow hadda waxay la shaqeeyaan ciidanka booliska soomaaliyeed oo wadashaqeyn ka dhexaysa waxaanse ridooneynaa in arrintaas iyo wadashaqeyntaasi aan aada iyo aad aan u tageyno ayaga markii hore waxa loogu talagalay ugu badan waxa waaye in ay booliska soomaaliyeed ay ka kaabaan dhinaca maaragtay aqoonta iyo dhinaca xirfadda iyo dhinaca qalabka iyo gaasiinta arrintaas ayada ah oo maaragta loo saaray mandates ayaga ah isaga ah sidii ay ahayd sidii ugu gudan lahaayeen ayaan hadda maaragtay gacanta ku haynaa magaalada kismaayo waxay ka mid tahay goobaha dhowaan shabaabka laga xureeyey maamul usameynteedana siyaabo kala duwan looga hadlaayo iyo ammaankeeda maxaa lug ah oo ay wasaaraddu ku leedahay maamul usameynta gobolada jubbooyinka gaar ahaana magaalada kismaayo oo muran weynu ka taagan yahay gobolka jubbooyinka wuxuu la mid yahay gobolada kale oo dalka ayuu la mid yahay sida aan kuu sheegay qaabkii haddaan su-aashaada ugu horeysa aada weydiisay oo ahaa maaragtay qaabka gobolada iyo gurmooyinka ay u dhismayaan qaabka maamul goboleedyada uu dhismayo qaabka meelaha mar walba gacanta dawladda soo galo maaragtay loo loo loola macaamiltamayo inbuu raacayaan ogiye gobol hadda gaar ah iyo wax maaragtay gaara midna ma aha dadka hadda gobolkaas ku sugan maaragtay kala duwan sida raaskambooni sida ciidamada dawladda sida maaragtay kulli dhammaantood dad xiriir fiican oo wanaagsan oo naga dhexeeya waaye maaragtay isfaham iyo fikir fiican uu naga dhexeeya maalin maalinta ka dambeysana sidaan kulligeen waajibkii iyo wixii naloo idmaday aan u wada gudan lahayn lahayn baan maaragtay ka ugu sii dhawaaneynaa marka gobolkaasi aan waxaan u arkaa in hadda dhib gaar ah oo uu gobolada kale iyo meelaha kale uga duwan yahay inaysan inaysan jirin siyaasaddaas guud oo gobolada dalka oo dhan maaragtay lagu dhaqi doono iyo xeeladaas guud iyo shuruucdaas guud ee gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinka lagu dhaqi doono ayuu qeybtiisa ka noqon doonaa laakiin marka la fiiriyo hadda kooxaha kismaayo jooga ee kala duwan ama raaskaambooniyiinta ha ahaadaan ama ciidamada kale la yidhaahdo waa ciidamo dowladda federaalka ka tirsan ha ahaadaane dana siyaasadeed iyo kuwo military ayay ku xiran yihiin sida la yidhaahdo oo meelo kala duwan ka yimid marka ma isleedahay way ka turjumi karaan baahida dadka deegaanka ay u qabaan inay maamul helaan haddii la yidhaahdo garabyada hubaysan ee raaskaamboni iyo ciidamada kale ee dowladda federaalka ah hogaamiyaashooda saldhig u noqon doona maamul usameynta gobolada gobolka jubbada
dhexe anigu waxaan gobolada jubbooyinka wixii maamul usameyn iyo in maamul uu ka yimaado sidaan horeba kugu sheegay dee waxay la mid yihiin gobolada guud ee dalka si gaar ah haddaan hadda aan u taabtana dowladda soomaaliyeed iyo dadka mas-uuliyiinta ka deegaankaas iyo dadweynaha iyo waxgaradka deegaankaas ayaa ka tashanaya waxalla wixii maamullo iyo maaragtay system ahoo meeshaas ka imaanaya ayay ka tashanayaan dowladda federaalka iyo dadweynaha deegaamadaasi ayaa mar walba waxay ka tashanayaan wixii maamul ah ama heer degmo ama heer gobol iyo maaragtay ama heer kasii sareeyada ee la sameynaya ayagaa ka tashanaya anaguna sidaan kuu sheegaba mar walba waxaan maaragtay wixii maamul ah oo imaanaya inaan dadka deegaanka taladooda iyo rabitaankooda uu ku yimaado ayaan ka shaqeynaynaa aan rabnaa
ugu dambeyntii mudane wasiir marka aad fiirisay howlaha ballaaran ee wasaaradda iyo caqabadaha jira meelaha ugu daran eed isleedahay waxay u baahan yihiin in si dhaqsiya looga howlgalo ama waxay u baahan yihiin in wakti la geliyo oo aad filaysa inaad culayska saari doonto maxaa ka mid a meesha meelaha ugu daran ee aan aada xoog in loo saaro u baahan waxaa waaye in dib u dhis iyo dib u qaabeyn aada u xoog badan lagu sameeya ciidamada kala duwan ee maaragtay dawladda gaar ahaan ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda in dib qaabeyn iyo dib u habeyn aada u xoog badan lagu sameeyo in la tayeeyo si ay kaalin mugla oga qaataan sugidda nabadgelyada iyo xasiloonida dalka si dalku u noqdo dal soo wacgala dhammaan gacanta dawladda arrintaas mid weyn arrinta labaadna waxay tahay in la baahiyo awoodda dawladda lana gaarsiiyo dhammaan maaragtay dacalka dacallada dalka oo dhan in la gaarsiiyo oo meel kasta oo dalka soomaaliya kamid a ay ay noqoto meel systemka dawladda hoos yimaada sharciga iyo kala dambeyntana uu ka taliyo aada umahadsantahay mudan wasiir waa mahadsanta labaas intaa ayaan guud ahaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed tan intaan dib dambe barnaamijkan oo kale iskugu iman doonana nabadgelyo